degmada dinsoor oo ka tirsan shanta degmo ay ka koobanta gobolka baay iyo weliba ayaa ka jartay xaalado biniaadanimo eedan liidata maadaama magaalada iyo roogan barakacayaalku badanta mongkong islamarkaana iyoan ka filnayna daboolowka baahida maamulka milisay ku jara dadka barakacayaashii ee hanuusi gaar ee saameyn kuwality xaalado biniaadanimo ee ha ku koraay muddooyinka ka dambeyti degmada dinsoor iyo nabaaxishe guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada dinsoor ee gobolka baay abshir macalin shariif weliba uusan in sharxay tirada barakacyaalka ka jiran kaamamka kayaal magaalada dinsoor welina uusan ka baaqaynin gurmud degdege lahaladeera maadaama dadka aysay muddo iyo walgargaaran helna dabcan waxyaaba yar yar oo soo gargaari waa jiraan laakiin wax ku filan ma ahan dhibaatooyinkooda waa iska haystaan dhanka raashinka ha noqoto dhanka maxaa la dhihi jiray magaalada biyo fiican ma laho waxyaaba badan dhibaatooyin badanaa haysta xitaa meelihii yaroo shaqo iyo fursado yar iyo ay ka soo shaqaystaan ama dhar ay soo dhaqdaan ama beer haddii ay soo falaan waxyaabaas haddii ay soo helaan lacagtii ay ka soo heleen waxyaaba ay ku iibsanayaan waxay noqonayaan wax qaali ah wax ku filan ma sii noqon karaan dabcan sida hadda hay-adda intersos camal musqulo dhowr musqulood intuu ku dhistay mar xoogaa biidhaamin waxbaa loo sameeyey marna waxyaaba yaroo lacaga oo siimkaar wax loogu tutuuri waxsaas waa jireen laakiin marba wax ku filan ma aho dabcan saa dareemaysid annagana awood hadda aan gacanta ugu sii hayno ma sii heli karno marka hay-adaha samafalka dowladda koonfur galbeed dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa wax alla waxaan u qaban karna in aan u qabanno runtii tira aad u badan waayo ilaa iyo waxaan ku taba qiyaasnaa toban iyo kow kun aan ku qiyaasnaa waa sagaal xara adisoor ka samaysan xaradan xaradii ugu horreysay oo laasaasi waay waxaa la yidhahdaa raamadhowey qoys ahaan xaradan hadda waxaa ku jirta ilaa iyo siddeed boqol iyo toddobaatan markii ugu dambeysay dabcan kadib waxbaa ku soo biiri laakiin siddeed boqol iyo toddobaatan aan ku ogaa markii ugu dambeysay xilliyadan dambena kulle isbedeli iyo waxbaa jiray saad ogtihiin
dadka barakacayaalka iyo ku jiran kaamamka kayaal degmada dinsoor weliba baahidan kuwiin yeetaa inuu helan biyo nadiif ah maadaama biilaantii ete nololoto eedan adkaadasa caafimaadkiyo usan eekoo eedan liidata weliba saas eray guddoomiyaha kaamamka barakacyaasha degmada dinsoor macalin maxamuud maxamed xasan usoona xusi inay muddo anka damboyti inuu gargaar helana welina cod dheer usan ka baaqaynin sidanka dhaqsiyaa badan dadka ku nool degmada dinsoor gargaar biniaadanimo lahaladeera mar argaw dhibaatooda tahay tobtan oo kale ley megal shugul mahay belansaasi kadalika awlaade intaad roog awlaad suutina had jeerta intaas gargaara iyo ambaahana guriga mahaysna gurinanen dhise alaa maa-una nasey hadda deen walininilee adadan xisaaban soddonkiish oo alla ogaangaweyse saraka tukudigoba soddonkiishan deensadidi ilayleeka dhegin
biyo biyo iyon dhibaatinoo ku jirta eele oo dhanaawe hadda haddii rooba gubadahay ogtaa eeleedhunaa warta ontala yalla orodhadahay beesu jirgan saddex kunga lagade waroe jirgan saddex kunga lagade haddi intii hadis ete yoka noon higaasya oofka aan amba eeldhanaan leyo oyoona beese eh beese leyo ma adoo kun dhiibni galaas biyo afka masaaras mayni ka dorano gure i gure deentas ilah digeekinamadi oo heydi dambayta kaarteed gedemo inti lambeden kontongoysa la isi sabar asla galeen kontonki la falinto ma inkoy maganyi way karoogsidi deentama duhaanase kuwa kufududaadansana lahay wal un hayno bogun lahay ha dad masaakin walka dhagaagan lahaynana antaasa girgaaryan ka baahana
ugu dambeyntii guddoomiye arrimaha bulshada degmada dinsoor ee gobolka baay abshir macalin shariif weliba uusan dhibaatada barakacyaalka hay sidaan ku tilmaamay inay titoojar socon hay-ado iyo sidoo kale maamulkan ka baaqi ini gargaar biniaadanimo lahaladeera dadka kajara kaamamka kiyaalan degmada dinsoor welina taasi xusay idinka maamul ahaan iyo culayska haysata dhiniyada caafimaadka iyo biyaraanta ku jarta degmada dinsoor maadaama isbitaalkii wiinayay degmadaasay uusa iyagu haddo shaqeeya hayna
marka hay-adaha samafalka dowladda koonfur galbeed dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa dadka annaga na soo micin baday abaarihii sidii noo soo micin badeen in aan gacanta ugu hayno annaga waxay dadaal ka maamul ahaan waa dadaalaynaa maya caafimaad ku filan ma helaan dabcan saad ogtihiin diinsool isbitaalkii weynaha taa ma shaqeeya waa meel haweenka lagu dhaliyey waxsaas m c h isbitaalkii weyna oo degmada diinsool oo lakasi jiri ma shaqeeyo marka caafimaad ku filan ma haystaan biyo ma haystaan raashiin ma haystaan marka culeysyada jiray ka mid tahay meel ay u laabtaanna ma laho meeshii ay ka soo carareen waaye dhibaatadii ugu soo carareen waa yeeshaa diinsoortiina marka dhibaatadaasaa ku haysata marka saa darteed annaga kolley wakiiladii dowladda ay usoo dirsatay diinsoor annaga waaye annaga waxaan awoodna waan qabanaynaa dowladda iyo hay-adaha samafalka iyo ayagana waxaan ka codsanaynaa inay nagu soo taageeraan naga warqabaan
degmada diinsoor ee gobolka baay iyo weliba muddooyinka dambiya qulqulaaya dad kubugtaale ee qeybo ka mid a deegaanada hooskooda degmadaasi taasi oo sababtay ta abaaroogyaha kala nagadiya muddooyinkan kada dambeeyey walow sanadkan roobab lixaad lee ku qabaday gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka haddana dadka barakacyaasha iyo weliba iyo fursadan waayan islamarkaana awoodi waayana inay redion ka nagadan deegaanadiyo iyo hordhanka ka bugtaaleen